kuwa alaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaara shanta galabnimo doodiyo allay leh dabuurtaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle gorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato horriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kuurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaagara dhammaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa dhallinyarada maanta iyo adeegsiga afku hooyo waxaa inala falaqaynaya martida kale ah maxamuud axmed fatxa farxaan iyo abshir cabdulaahi oo intuba u dhaqdhaqaaqa xoojinta adeegsiga afka hooyo waana qaybtii labaad farsamadu waa cabdilaahi axmed tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiye nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma ahan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado absaab ku meero sanitaysar inta aad heli karto aad uga foojignow kulammada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajir aan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
hagaag afku waa hab wada xiriir oo ay dadku isku dhaafsadaan aaraadooda iyagoo adeegsanaya ereyo la isku geeyay oo micno u sameynaya luuqadaha badankood waxay leeyihiin sumado u taagan inta alifba ee uu leeyahay afkaasi qiyaas u dhexaysa shan kun ilaa toddoba kun oo af ayaa la rumaysan yahay inay maanta jiraan oo ay adeegsadaan dadyooga ku nool meerahan saddexaad kuwaas oo qaarkood inta la isku geeyay loo aqoonsado halba sida bahda kushitiga ee uu afkeennu ka mid yahay afku waxa uu xambaarsan yahay dhaqanka iyo hiddaha ay ummadi leedahay astaamaha lagu garto afafka dabargo-aya waxaa ka mid a in carruurta yaryari ku hadlaan afka keliya marka ay la joogaan waalidka in aysan u baran sida afka hooyo oo kale iyo in ay ku hadlaan afkaasi keliya dadka waayeelka sida saadaashu tilmaamayso kalabar afafka dunida ayaa dabarga'i doona dhammaadka qarnigan halka kuwo kalena ay ku biiri doonaan kuwa halista ugu jira in ay dabargo-aan luuqadaha lasii astaameeyey waxaa ka mid ah afka yaagan oo ay ku hadli jireen indhayartii deganeed jili kuwaas oo uu hadda ka dambeeyo hal ruux oo keliya oo ku hadla afkaasi haddaba dhallinyaradeenna maanta waa sidee adeegsiga afkooda hooyo qaarkooda ku hanaqaaday dalalka shisheeye balse dalka dib ugu soo laabtay saameyn ma ku yeesheen kuwa ku nool dalka marka la joogo adeegsiga afka sidee ayaana loo xoojin karaa adeegsigiisa weydiimahan iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa qeybtan labaad ee doodeenna kaswadaag oo ay marti ku yihiin axmed maxamuud oo wax ka qoray afka hooyo fatxo farxaan iyo abshir cabdilaahi oo labadaba ka mid ah dhallinyarada waxbaratay intiinii la socotay waxa uu toddobaadkii hore inoo joogay barnaamijka weydiintii ahayd dhallinyarada soomaaliyeed ee bannaanka ku hanaqaaday sannadihii dhawaase dib ugu soo laabtay dalka saameyn ma ku yeesheen kuwa dalka ku nool ee aanan weli ka bixin marka la joogo adeegsiga afka hooyo waxaan kasii ambaqaadaynaa cabshir cabdilaahi oo ka warcelinaya weydiintaasi aad iyo aad ad mahadsan tahay eh, sacdi eh, aniga waxaan aaminsanahay eh, qodobkaasi eh, inuusan hadduu jirana saameyn weyn lahayn Eh, maxaa yeelay en, waxay soomaalidu ku maamaadaa mudul ninkii dhintay baa ka weyn marka yani eh, dadka soomaaliyeed waxaa ka weyn eh, eh, maxaa dadka oo oo disbada waxaa ka weyn intii ku dhalatay oo joogtaa ka weyn marka eh, waxaan ninkii la yidhaahdo eh, in soomaalidii hore ee jirtay maxaan ku irahdaa reer buraaga ahayd iyo soomaalida hadda jirta aysan yani isku si u lahayn soo saarka afka soomaaliya Ah, yani waxna waa ku hadal waxna waa soo saarka dhihi karaa En, yani soo saarka afka soomaaliga waxaan dhihi karnaa eh, sidaa aan u raacsanahay horta waxaan dhammaanteen isku raacsanahay in en, eh, eh, maxaan ku irahdaa soomaaliga ah ee reer miyiga ah iyo qofka soomaaliga ah ee ee magaalada ku dhashay in uu ku badan yahay afka soomaaliga ah ee miyiga waxaan ognahay miyiga marka la yidhaahdo xitaa waxaa sugaya tuulooyinkiisa ilaa iyo magaalooyinka yaryar marka marka aan fiirino dadka magaalada ku dhashay waxay noqonayaan dadka caasimadaha jooga iyo in yaroo kusoo biirtay bay noqonayaan sidaa daraadeed waxaa meeshaas ka yaraanaya dadka yacni uu ka barxan yahay afka soomaaliga uga yaraanayaan qodobkaas meeshiisa aan aan uga tago En, qodobka labaad ee ah aan isku raacsannahay en, in uu jiro yani eh, eh, eh, dadka soomaaliga ahi inay yihiin eh, dadka soomaaliga ee soo saara aan dhihi karno adeegsada iyagu dhama adeegsada laakiin soo saara ay yihiin dadka reer miyiga ahi asna waan isku raacsannahay xaggaan dhigaynaa waxaan dhigi karnaa marka eh, qodobka aad sheegtay eh, yani diis barada hadduu saameyn dabcan wuu yeelan karaa laakiin wuxuu ku yeelan karaa hal ilaa iyo saddex iyo maxasu ku yeelan karaa maxaana saameyn weyn oo oo inuu luuqada dhambedelo ah ma yeelan karo
waa mahadsan tahay fikirkaagu wuu cad yahay waxaan soo dhaweynayaa markaan maxamuud walaal waa mahadsan tahay su-aasha baan soo noqdo dadka dhalinyarada furbaha ka imaanaysa ama qodax jooga ah ama dibad jooga ah wadanka markay soo noqdaan saameyn maku yeesh- maku yeeshaan adeegsiga afsoomaaliya run ahaantii saameyn way ku leeyihiin anigu saan qabo waayo eh, waa aragtay hadda laftirka anageena hadda hadlayna ayaa adeegsanayna afaf qalaad anageena hadda hadlayna dowladda ku jirna afaf qalaad ka waran qofkii isaga qurbaha jiray oo markuu wadanka yimaado maxaa laga filan karaa anagii wadanka joognay oo meel laga bisan baa adeegsanayna afafkii qalaad oo beertan ku hadlaynaba marka saameyn way ku leeyihiin saameyn waxay ugu leeyihiin dhalinyarada inta badan markay soo noqdaan waa dad inta badan wax u adeegsadan aaladaha social media ama baraha bulshada siibana twitterka waa aragtay marka bixid boqolkiiba boqol ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka soomaalida ah wax ku qoraay madaxda iyo masawirka waxa ku wada qoran waa afqalaad weeye carabi iyo ingiliis oo ku wada qoran in yar waxaa laga yaabaa boqolkiiba halba in laga helo dadka soomaalida ah kuwa ku qoraya af soomaali marka taasi waxay ka qayb qaadanaysaa ama dhiixi gelinaysaa soomaalida qurbaha joogta inay dadkii wadankii joogana ay adeegsadaan afafkii qalaad sida ingiliishka iyo carabi waxaa jira afafkii macana wadanka ay uga yimaadaan tusaale ahaan hadda muqdisho aynu joognaa waxaa aada muddooyinka dambe dadku u adeeg loolan inay bartaan afka turkiga ama turkida afafkooda dhalinyaro badan waxaa kasadhaysa buugtaana qaadana xambalana afafkan oo maxaa u baranaysaa waxay kuleeyihiin waa afkan mustaqbalka wadan adduunka o dhan baa looga hadlaya wadanka o dhanna dee waxaa looga hadli doonaa turki baa looga hadli doonaa anagu ma turki baan ahay ka war haddaynu anagu afkeenna aynu xoojino oo caalamka anagu aynu furno hadday aaladahan eh, noqon lahayd twitter hadday facebook noqon lahayd hadday whatsapp hadday instagram noqon wax kasta ay ahaataba haddaynu ku qorno afkeen hooyo ku xoojino ka war oo aynu ku faano anaga ma cid baa markaas nala tartamaysaa annagaa tartan gelin karna afkeena annagaa kor u qaadi karna annaga ayaa nala ka rabaa marka inaynu afkeena soo noolayno siiba tusaale ahaan hadda dadka dhalinyarada inta badan waxaa ku khasbaa in ay afafkan ay adeegsadaan qalaad waa xagga dowladda dhinaca uga timaadaa waxbarashadii laftirkeedana dhinaca uga timaadaa taas oo ay tahay haddana iyadoo caqabadahaas ay jiraan haddana waxaa laga rabaa inaynu isnagu intaynu isxilqaano afka ilaalino kow maxaynu ilaalinaynaa ku hadalka inaan ilaalino inaan ku hadalno inaan xoojino labo inaanu qoraalkii aynu xoojino saddex inaanu afkeena aynu ka ilaalino musuq maasuqa aynu ku hayno oo aynu jarjarayno dadkaan gaagaaban iyo eryadan gaagaaban aanu adeegsanayno inaanu meesha ka saarno waxyaalahaasoo dhanna waxay ka mid tahay waxyaala annagaa naloo ka baahan yahay ka dhalinyaro ahaan maadaama anagu waddanka dhalinyaro ay yihiin dadka ku nool ay yihiin dhalinyaro inaanu boqolkiiba boqol afkeena aynu adeegsano taas ayaanu aad iyo aad u boorin lahaa walaalkay afshirna iyo fadhina aad baan ula qabaa arrintaasi marka caqabadahaasi waynu ka hortegi karnaa saameynna waynu ku yeelanaysaa dee dadkii dhalinyarada bay dhiirigelinaysaa markaysan dhalinyarada u dhiirigelin waa inaan annagu ku dhiirigelina iyaga inay af soomaaliga ay ku hadlaan kii ku hadlo asqalaana inaynu dhahnaa oo joog annagu soomaaliya aynu joognaa meel kale ma joogna afkaas
waxaa jiro laba xaad ayaa jiro waa meel ah in laga guuray ana waa hortaga yani maxaan ku irahdaa kororsiga ee cilmiga waxaa diidan yahay in la sameeyo cilmi kororsiga luuqado kale la barto yani haddii luuqado kale la barto maxaan ku irahdaa qofka uu cilmi kororsanayana macnaheedu maaha in afka soomaaliga uu marka waxaa rabaa sooma dhici karto qof afkiisa haysto inuu luuqado kale baran karo walaalkay
waa waa waa sax weeye waa saa sheegtay waaye haddana iyadoo saas ay tahay ba haddana waxaa arkay sida markaa cilmiga baranaysid cilmiga afkaa horta ku baro haddana iyadoo afkaa horta dee ka waran maal mar walba waa aad sushiyaalka ama waxyaalaha aad isticmaalaysaan waaqii aad qoraysay oo dadka caadiga aad kula hadlaysay haddii aad afkii qalaad oo aad soo barato iyagii aad dib ugu soo noqoto iyagaa dib ugu maraajacaysid ka waran iyada maxaa ka imaan kara su-aal meesha taagan iyada laftirkeeda
markan bal bal fadxiyaan fadxiyaan siinaynaa fadxiya isla su-aashaas kusoo dhawow dhalinyaradeenii soomaaliyeed ee dalka intaa ka tegay dibadaha tegay soo laabtay badankood dhalinyaradii kale oo magaalada joogay ku milmay ugu yaraan haba yaraatee saameyn ma ku yeesheen marka adeegsiga afka ee dhalinyarada loo fiiriyo dadkeenan qurba joogta ee waddanka kusoo noqda horta badanka waxaynu ognahay iyagu waa dad oo ay ku weyn tahay macnaha waxaan arkay si waxaa nimcada markaad ku dhex jirtid ma ogaatid markaad dibadda ka tahay ogaataa markay wadankii ka tageen dhaqankii ka tageen kalsarkii ka tageen intiiba way dad oo qiimo agtooda weyn uga samaynayo sidaas lamida badankoodu majooradkii dadka soo noqdaa inay wadankooda wax kasoo bartaan oo dhaqankoodii kabtarkoodii sugaantoodii bay usoo laabtaan sidaas lamida ma jirto qof dhallinyaraa maanta oo wadanka gudihiisa ku nool oo dhahaya waxaan u laabanayaa biyi waxaan soo baranayaa dhaqankeena iyo kaltarkeena iyo maamaheena iyo waxaynu soo baranaya marka si positive dhanka dhanka wanaaga waxaan dhihi karaa iyagaa inooga badan oo macnaha saamayntooda waxay noqon kartaa mid iyagu ay jeclo wadankii kale oo luuqadii iyo cilmi kororsiga tahay ay rabaan inay wax ku ogaadaan kalturkoodii iyo soomaaliga iyo luuqadoodii iyo wadankoodii sabaa dhanka kale way ku yeelan kartaa oo inanka markuu qofku yimaado wadankii wuxuu wuxuu qayrka yaano tahay hadduu yimaado dhalinta soomaaliyeed oo ay ku weyn tahay luuqadahan kale oo isticmaalaya oo barahooda bulshada ku qoriyo isagana halkay wax weyn la ahayd micno waxay noo noqonaysaa wax yar bayna noqonaysaa manaa waxa saa usii weyneyn in luuqadan laisla wada fahamsan yahay in maxay tahay dhaqankeeni iyo kaltirkeeni meesha ka baxay oo layska ilowsan yahay aan qaar la garanayn qaarna la hayo labadaa dhinacba way saamayntoodu way kumin kartaa sidoo kale badanka tan kale walaalkay in qofku luuqado kala barto badanka dee luuqado kale wax ku barnaa oo dhalinyarta soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed waxbarashada dibadda markuu baxaa waxay usoo baranayaan wadanka muhiim ah luuqada wax ku baranaysa laakiin waxaa muhiima wax soo barata taa laftigeedu kama turjumayso inuu qofku luuqado kale garanaya oo meelo kale soo maray inuu dhaqankiisii macnaha ilaawo hadduu cilmi hadduu maanta luuqad kale anuu carabi aan garanaya ama ingiriis fiican ugu hadlayo ama turkish aan garanayo micnaheedu maaha inaan kaygi ka tago waa inaan kayga wax kasoo bartaa kayga ku taagnaadaa kuwan kalena aqoon koras iyo cilmi ahaanaan soo bartaa laakiin taas dadkeeda badanka ma dhacdo hadduu qofku luuqada barto luuqadaasuu laga yaabo qof maanta soomaaliya luuqada ingiriisiga bartay ama wax kusoo bartayba inuu sidaa macnaha ugu dhegabo luuqadiisa ay gobaaday noqoto marka labadaas dhanba saameyntoodu way noqon kartaa dhan positive oo dad iyagii inooga jeclo badan wadankii iyo dhaqankii iyo soomaaligii iyo wixii oo xiise weyn u hayo oo soo arkay iyo mid dadka marku yimaado isagu luuqadiisa ku dhegan aan waxba uga baahnayn oo iskala weyn u arka waddankaas uu dhamshadiisa ama uu ka yimid luuqadii oo lagaga hadlo luuqadiisa koowaad baasaboorkaasna baasaboorkiisa koowaad oo micno badan uu sameeyo wadanka waxaan dhammaanteen isla karnay in ugu yaraan uun dhallinyaradeenna marka la fiiriyo eh, ha jiraan eh, waxyaabo eh, ku riixaya in ay eh, luuqadii aysan baaritaan badan ku sameynin dadkii waayeelka ahaa la sheekaysanin oo eh, aysan ku dadaalan ugu yaraan waxaa af soomaaligan ay baraxayaan inay ka dhigaan mid baraxla waa isla wada kirsannahay laakiin eh, waxaan rabnaa eh, mustaqbalka soo socda inaan helno dhalinyaro soomaaliyeed oo af soomaali barax la eh, eh, ku hadlaya eh, jiilka dambe ka dambeeyana eh, u gudbin kara marka sideen ku heli karnaa eh, markan maxamuud aan ku bilaabo
waa mahadsan tahay midkood waxaan rabaa inaan hal cududaara bixiyo luuqadda ereyga marka soomaaliga laga hadlayo luuqadda waa inta badan waa la iska ilaaliyaa ee waxaa la isticmaala afka la isticmaalaa maadaama luuqada ay tahay eh, erey inta badan xogaa nagu ajnabiga carabi ah En haddaan ka imaado taada aan usoo noqdo su-aasha usoo noqdo En waxaa jira siyaabooyin badan oo afkeena aynu dhalinyarada soo koraysa ama jiilka soo koraya aynu afkeena hoyo aan ugu ababin doono kow waxaa ka mid a marka koowaad in aynu en, xoojino eh, en, isku- isku dugsiyada hoose dhexe iyo saraba af soomaaliga dee xilligan en, aad bay dowladda ugu hadlan tahay in af soomaali wax lagu dood af soomaaliga in dib loo soo nooreeyo is- en, goyo waxbarashada lagu barto jaamacadaha waa laga yaabaa in mararka qaar afka afka qalaad inta badan ay u badan yihiin haddana xilliga en, jaamacadda buug diyaarinta inay baxsiga ama cilmi baarista ay ku sameeyaan waxa loo yaqaan af soomaali ahaan ay kusoo sameeyaan buuggii ja- en, jaamacadda laftirkiisa eh, af soomaaliga lagu diyaariyo lagu qoro lagu eh, difaacdo hadda ardaygu ku difaacdo en, si ugu yaraan loo helo en, jiil ama kuwaas oo ku hadli kara afkii hooyo adeegsan kara weliba hadalka hadalku waxaa ma sheegaya keliya haddaan la adeegsan ee weliba adeegsan karaan oo kori karaan hadda maanta waxaynu aragnaa dhalinyaro jaamacad kasoo qalin inta badan waa aragnaa u fiirsadaa dadka jaamacadda kasoo qalin jamiyaha ardayga waxaa laga yaabaa boqolkiiba labaatan inay adeegsadaan afkooda dadka ugu mahad celiyaan laakiin inta kale maxay adeegsanayaan waxaa u fudud luuqadii ingiriiska inay ugu mahad celiyaan dadka taasay si ku kalsoon yihiin inay inta badan ay ku qoraan ee si sax ay u qoraan marka waxaan rabnaa annaga ka dhalinyarahan inteenaan halkan joogtaa haddaynu xoogga saarno in aan iska indho tirno inaynu wax ku qorno oo welibana aynu faahfaahin ama aynu siyaabo kale u adeegsano afka afka kale marka keliya afkeena hooyo inaanu xoogga saarno oo markaynu buugta inta badan haddii xataa af qalaad ay ku qoran yihiin inaynu soo turjumno dadkii dhalinyaradii iyo jiilkii soo kale la yidhahdo waa kuwa buugtaana soomaaliga ana buugga hadduu carabi shara qornaa af soomaali baa loosoo turjumay isagoo af soomaali saxa waa kan akhrisada waxyaala inta badan dhiirigelin u ah arday ee dhalinyaradina eh, dhiirigelin u noqonaysa Eh, goobihii waxbarashada iyo goobihii eh, dadweynaha iyo ay iskugu kulmaayeen iyo goobihii shaqooyinka iyo dowladda iyo waxyaala lamid ah iyaga laftirkoodina in waxbarashada af soomaaliga lagu hadlo oo iyada la xoojiyo En boorarkan eh, meel walba ay soo dhigsatay waa afqalaad ay ku qoran yihiinna in iyaga laftirkooda la xakameeyo oo intii la tago eh, madba- eh, madbacadaha ama inta badan shirkadaha sameeya en, daabacaan in iyaga laftirkooda la yihahdo ma ku daabici kartaan en, boor ku qoran afqalaad ilaa ay ku qornaado af soomaali shirkadaha eh, goobaha ganacsiyada oo lagu arko boor afqalaad ku qoran yahayna in la yidhaahdo joojiya haddaad eh, laydinku arko marka laydinku afqalaad boora adeegsanaya waxay waxaa laydinku xukumaya ganaax qofku marka soomaalidu inta badan way baqaa ilaa iyo baqrinta hadday baqaan marka waxaa imaanaysa in waxa loo yaqaano isheeg ugu yaraan oo afkeenu kor usoo kaco si bes bersamaadka u ahaan jiray aynu soo noolayno sidoo kalena sugaantii laftirkeedina aynu dib ugu noqono waayo afka marka aad shay aad ag garan weydid ama erey uu kugu xumaado waa inaan dib ugu noqonaa waxa loo yaqaan afka sugaanta ugu noqonaa iskana ilaalina lahjada lahjada waxyaala ugu badan oo iyada laftirkeedana caqabad ah ka mid ah afkeen caadiga ah inuu hoos u dhaco marka lahjada laftirkeeda inaynu aada iskaga ilaalinta iska ilaalin karno sida afkeena markaynu kor ugu kicino taasaa intaasaan kusoo gaba- kusoo gebagabeynaya su-aashaan aha ee abshirow seen ku heli karnaa dhalinyaro soomaaliyeed oo ku hadli kara ee af barax la kadibna ee adeegsan kara una gudbin kara jiilka iyaga ka dambeeya
Eh, waa mahadsantahay eh, walaashay Eh, in badan maxamuud aan ku raacsanahay Eh, walaalkay wax badanna waan waan kaga diidi doonaa Eh, horta waxyaabaha eh, aas aas u u ah yani inuu hor karo xitaa wadamo kale looga hadlo waxaa mararka qaar sal u ah awoodda yani dowladeed ay leeyihiin yani inkoo dadku ay yani afkooda ku hadlayaan haddana awoodda inay yani dowladdu saarto waxyaabaha gudaha laga baranayo sida walaalkii uu sheegay iskuulaadkii oo kale yani lagu jumo luuqadda maasha allah hadda way dadaaleen laakiin ilaa jaamacad loo gaaro jaamacad oo kale la gaarsiiyo markaas weliba iyadoon laga maarmi doonin yani barashada afqalaad mar walba iyadoon laga maarmi doonin yeelay adduunka soomaaliya ma ahan caalamkaad ku xiran tahay laakiin sidee lagu heli karaa dad ku hadla ama dhalinyaro ku hadasha mustaqbalka soomaali baraxla waxaa lagu heli karaa in qofka dhalinyarka ee meesha u dhaqaqa uu ku arko af soomaali baraxla meesha ugu dhaqaaqaba hadduu iskuulka tago waa inuu dhammaan ninka la yidhahdo dugsiga hoose dhexe iyo sare uu lagu dhigayaa luuqadii soomaaliga ahayd hadduu jaamacadda tago waa in lagu dhigaya laakiin haddii sida horeyba ay walaalay u sheegeen meel kasta ama mar kasta uu ku dhegan yahay yani afqalaad waxaan u malaynayaa lama heli doono ninka hadduu ku hadlowba nasiib leeya laakiin lama heli doono soo sare maxaan ku irahdaa soomaali ama dad curayaal suugaaneed lama heli doonaan aaminsana marka faktorn oo lagu dadaali karo laguna soo celi karo xoogii af soomaaliga waa in la helo dowlad xoog leh oo xakamaysa gudaha intaan dibadda lag raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan gaswadaag ayaana ku guda jirnaa waxaana kaga hadlaynaa toddobaadkan dhalinyarada maanta iyo adeegsiga afka hooyo martiduna waa maxamuud axmed fatxo farxaan iyo abshir cabdilaahi waan isku soo laaban doonaa balse markan waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno doodeenna fadxay seen ku heli karnaa ayay kula tahay dhalinyaro soomaaliyeed oo adeegsan kara af soomaaligii oo baraxla kuna hadli kara si berito aan ugu gudbino jiilka ee ina xiga annaga walaalin ku heli karnaa horta dhalinyarteena soomaaliyeed inaynu ku baraanugsanaano oo wax badan kasoo barano dhaqankeeni yani waxaa maanta wax gudbin karaa markaan kuuso ka haysto waxaan fahamsanahay ama wax badan ka sheegi karayo markay inagu isku taxallujino oo maahmaahihii oo dhaqankii oo kala saray intaba aynu garanayno waxaa jirta dhalinyar badan oo taalan ee ilaahay siiyey ibo ah inay wax qoraan kuwaasaa qori lahaa duuladaa lagu dhigi lahaa ama kuwa waxaa jira dhalinyar kalo iyaguna macallimiina kuwaas laftigooda waxay u adeegsan lahaayeen macallinimadooda oo ardaydii dugsiyada la gaadhsiin lahaa sidoo kale manaahijteen ama manhajka iskuulka ee ah luqadaha badan ee luqada ingiriiska u badan taaladkeeda waxaa lagu waxaa laisku taxallujin lahaa oo dhalinyartu ay macnaha si ay jiilka dambe ugu gaadhsiiyeen uga faa'iidaysan lahaa in ay lagu dadaalo in maxay tahay luuqadahaas luuqadaas lagu bedelo soomaaligeena oo sida la ogyahay soomaaligeenu waa afkoodana intaas oo dhan waxaa dib lagu dadaalo in loo bedeli karo misirka soomaaliya laga dhigi karo baynoska soomaaliya laga dhigi karo oo inta luuqad iskuul lagu dhigtaba loo bedeli karo marka wallaahi sida loogu gaadhsiin karaa way badan tahay ay kow ka tahay uguna muhiimsan tahay uguna horeyso inay inagu horto markaa wax gudbinayno aan wax badan kasoo ogaano maanta qofka maanta dhahayaa jiilka dambe berito rabaa inaan wax gaadhsiiyo ama luuqadeeni ama kulturkeeni inuu isagu si fiican uga dheragsan yahay si fiican uu u garanayo kale badanka sida hadda dadka qurbaha ku nool markay sameeyaan maadaama wadamo kale oo gaalaha joogaan qof walbaba uu ku dadaalo dhalinyarada macnaha ubadkiisa guriga u joogta inuu diinta ka dhiso ayna isku mid ahayn ugu kala duwan yihiin sidaas lamid ah qof kasta oo dhalinyaro doobka uga qaadan karo waxaa weeye xaafadiisa maadaama wax kasta laga soo bilaabo asaas oo dhalinyarta xaafadda joogta inay luuqadda adlisti wuxuun ka garanayaan ay garanayaan maxay dad kusoo aboobay oo macnaha halka luuqadaha kale badanka haddeer ama iskuullo luuqadaha kale la geeyo ardayda ama iskuullo carabiya la geeyo iskuullo soomaaliya inta la geeyo soomaaliya gabdhaha guriga joogaan si fiican looga dhiso waxaan carabigan iyo luuqadaha tvga laga daawadsiinayana taasna laga joojiyo marka doorarka dhalinyartu ka qaadan karta siday jiilka dambe beritoole u gaadhsiiyeen luuqadda iyo dhaqankeena iyo culturekeena way fara badan tahay waan dhihi karaa walaa mhm ee waxaan rabaa inaad ii soo koobtaan ee jawaabaha qaybihii dambaa isla soo gaarnay marna waxa waaye ee door u bannaan door dowladeed marna waxa waaye ee door u bannaan dhalinyarada marka dhalinyarada aan aan fiirino si iyaga naftirkooda amaba annaga naftirkeena aan u noqono kuwo adeegsanaya af soomaali baraxla maxaan samayn karnaa dhalinyaro ahaan abshir soo dhawow
waa dhowahay mar kale horta waxaa yani waxyaabo aas-aasaha jiro idoon aas-aaska la gaarinna lagama looma gudbi karo waxyaabaha oo oo secondary ka dambeeya waxyaabaha aas-aaska ah iskuma hayno ma jiraan dad soomaali ku hadla isku hayno midaas soomaali waa lagu hadlaa dadkii la ayaana ku hadla way jiraan laakiin sidee loo heli karaa dhalinyaro maxaanku afka soomaaliya ku hadasha ayadoon la fiirinaynin dadka dowladda waxaan aaminsanahay heli maaye in la helo yani haddii dowladda la iska daayo in la helo yani organization gooni u taagan ururo gooniya u taagan oo la baxa markaas magaca difaac adu afka oo kale camal oo kuwaas oo leh institutiona meel kasta ka dhisan oo meel kasta jooga kuwaasoo leh ayaa waxaan aaminsanahay markii laga tago doorka kara maxaa yeelay wixii waxaa loo baahanya meel kasta in laga helo haddii ninka la yidhaahdo dowladda laga sugana waktigay qaadanaysaa dowladda iyadaanba iyadaanba haysanba ninka la yidhahdo awood isku difaaca waxaa la dhihi karaa waxay u baahan tahay ururo u diyaarsan maxaan ku irahdaa difaaca afka iyo horumarinta iyo soo saarida inta badan waxyaabaha aan aadka ugu baahan waxay tahay soo saarka macnaha ninka hal abuurka afka soomaaliga kuwaasoo la geeyo yani gobol kasta ama meel kasta oo maxaan ku irahdaa oo dad soomaaliyeed ay joogaan maxamuud soo dhawow doorka oo dhalinyaro ahaan aan qaadan karno si ugu yaraan un af soomaaligeenan aan adeegsanayno uu noqdo mid baraxla muxuu noqonayaa
horta waa mahadsan tahay horta qof walba xeer buu leeyahay anigu inta badan dee shaqada inta badan aan ku dhex jiraayo waa qoraalka labada kun iyo sagaal labaatankii ayaan ka bilaabay ololo ah in goobaha waxbarashooyinka intooda badan la siiyo iskuulaadka iyo jaamacadaha in maalintii saac nus saac ka mida ugu yaraan in la yidhaahdo waxaa lagu akriyo afka soomaali ardayda in la yidhaahdo hoolka taga meeshaas goobta taga wax ku akriya soomaaliga hala akriyo oo arday kastaba khasab looga dhigo inuu akriyo soomaaliga barnaamijkaasi waxaan ka bilaabay garow aan ka bilaabay iskuulaad badan baa tegnay jaamacadaan tegay kulli barnaamijka waan u gudbiya haddana inta badan boqolkiiba boqol way soo dhawa soo dhaweynayaan fikradda ah in akhriskii soomaaliga la xoojiyo si meesha looga saaro inuu dhinto afkeenay haddana waxaa meesha inta badan ka maqan awooddii ahayd fulinteedii annagu ka dhalinyar ahaan maanta door waynu ku leenahay inaynu kor u qaadno weliba aanu ku khasabno si wada jir ah shaksi intii marka intii laga yimaado si wada jir ah intii goobaha barashada la yidhaahdo ilaa ilaa waa in akhriska la siiya soomaali soomaaliya la akhriyo xilli ka mida nusaac ka mida jadwalka u degsan iskuulka ama jaamacadda in la yidhaha hala akhriyo siibana haddii hala akhriyana ha noqodeen afkii soomaaliga waa midda koowaad midda labaadna waxay tahay wax kasta oo kusoo baxaya ama waraaqa ee isticmaalaysa dhalinyarada ururo dhalinyarada ha ahaato ama goobaha waxbarashada ahaato inaanu ka shaqayno inta badan inaanu af soomaali ay kusoo baxaan oo iska ilaalino afafka qalaad waa midda xoogga saarayna midda saddexaad waxay tahay cilmi baarisyada la samaynayo haddii urur noqoto iyo haddii jaamacad noqoto iyo haddii shaksi noqotaba in inta badan lagu soo gudbiyo soomaaliga lagu soo gudbiyo oo laska ilaaliyo afafka qalaad midda afraadba waxay tahay inaynu xoogga saarno akhrino buugta ku qoran afkeen hooyo waayo waxay ka qayb qaadanayaan kobaca iyo garashada qofka wuxuu awood u yeelanayaa inuu hadhowdii qori karo af soomaali barxala uu soo jiito qof walbaba taasna qayb ka mid a ayay noqonaysaa annagu hadda ka dhalinyarahana ururada dhalinyarada oo weliba baxda qorayaasha waxaa inta badan aanu hadda wadnaa oo degmooyinka degmooyin badan oo soomaaliya ka mid ah iyo magaalada muqdishoba aanu ka hirgelinay inaynu maktabadaha aynu maktabado aynu ka furno maktabadahaasna la geeyo buug soomaaliya tusaale ahaan hadda taan ilaa sideed degmo oo ku yaala muqdisho waxaanu geynay buug badan oo soomaaliya ah degmooyinka xarunta degmooyinka ayaanu ugu talagalnay dadka degan iyo dhalinyarada degan inay degmada yimaadaan kabacdina ay ku akhrisadaan soomaaliga ay ku akhrisadaan bugta soomaaliga markay barnaamijka dhalinyaradu xoog awoodooda waxay iskugu geeyeen sida afkooda ay usoo noolayn lahaayeen taasna way naga go-an tahay insha allah wixii kaloo dee naga dhiman oo u baahan dee awood kalena insha allah taasna waxaa loo wada wajihi doonaa si wada jir ah oo gacmo wada jir wax ku gooyaane inaanu si wada jir ah aynu xooga u saarno
fataxay marka aan fiirino dhalinyarada door nuucey ay qaadan karaan si luuqadda ay adeegsanayaan ay uga dhigaan ama afka ay adeegsanayaan af baraxla walaalay waxay qaadan karaan door muhiima siday walaalahay sheegeen waan la qabaa badanka orayaasha ama dadka dhalinlayda ah inay horta qoraan oo at least buug macnaha ay dhaxal u ah ummadda soo socda iyo jiilka iyo inta hadda ku sugan luuqadda wax fiican ka garanayn luuqadda may waa la garanaya ee cultureka iyo dhaqanka soomaalida aan wax badan ka garanay kuwa dambena jiilka dambena usii gudba taas waynu uga qaadan karnaa oo dadka qalinayda inay qoraan sidoo kale jaamacadaheena maktabado maktabado badan baa ku yaala maktabadahaas wax ka buuxaa boqolkiiba sagaashan buug kale inay boqolkiiba sagaashan buugteena tahay maadaamay dad uma soomaaliya nahay maadaamay soomaali ku hadalno walow jaamacadaha aan lagu baranin luuqada soomaaliga laakiin boqolkiiba sagaashan marka waa in laga heli karaa buug soomaaliya maktabadahaas oo aynu ku dadaalo sidoo kale mediaha waa inaynu wacyigelin ama awareness ka samayno ah dadku inay ku baraarugsanaan dhaqankooda oo maanta ay badanta halkay badan tahay qofka dadka soo gudbiya luuqada qalaad wax kusoo gudbiya ay badato dadka soomaaliya wax kusoo gudbiya ugu dambeyntii haddii maanta la idin dhihi lahaa ku dhaha hal erey oo aad ku dhaafi lahaydeen ugu dambeyntii maxaad oran lahaydeen fatxa aad raacsanaysa
dhalinyarta soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ba horta fariinta koobaad u day waxa weye in ummad kasta waxay ku faantaa qoomiyad kasta waxay ku faantaa culturekooda iyo luuqadooda inaynu ku faanno dhaqankeenna iyo luuqadeenna sidaa haddeer qof kasta markuu laba erey soomaaliya dhaho mid saddexaad oo ingiliisha ku jirayso inay horta dabeecaddaas iska dhaafno taas iyada waan jeclaan lahaa hadda aniga hadda igu jirto taas inaynu ka digtoonaano oo maanta luuqadeena erey kasta oo aynu ku hadlayno luuqadeena saldhig saldhig u yahay wax laisla fahmayo oo islaanta miyiga joogta ee dhegeysanaysa iyo qofka magaalada jooga iyo qofka jiilka inaga dambeeyaba ay wada fahmi karaan oo luuqadeena ah waa la baran karaa luuqadaha kale oo cilmi waa loo raadsan karaa laakiin mar walba inay muhiimadda koobaad saarno luuqadeena oo aynu darayno inay inag leenahay oo aynu ku faano sida kayrkeen ugu faanaan luuqadahooda iyo dhaqamadooda
abshir soo dhawow hadalkaaga ugu dambeeya aad jeclaan lahayd inaad ku tiraahdo dhalinyarada
waayahay layahay dhalinyarada soomaaliyeed maasha allah waad ku hadashiin afka laakiin wuxuu u baahan yahay xoojin midaasna waxaa lagu xoojin karaa markaad rabtid inaad wax siisid waa inaad wax akhrisid waxaa la yidhahdaa bulshada soomaaliyeed waa oral society marka waxaa wax lagu siyaadiyaa waa inaad wax akhrisid inta badan afka soomaaliga iyo bugaantu waxay ku qoran yihiin buugaag marka marka soomaaliyana ku akrimayso ama ma duubna oo ma dhegaysanaysid marka waa inay maktabadaha tagaan waa inay wax akhriyaan si ay ula soo baxaan waxyaabaha ka maqan ee u baahan in lagu baayo maanta bulshadeena soomaaliyeed maxamuud soo dhawow ugu dambeyntii
mahadsan tahay walaalo waxaan rabaa inaan dhalinyarada aan kula dardaarmo inay ku hadlaan afka hooyo ku wax kuna qoraan waxay ku qorayaanna ay noqdaan wax bulshadii anfacaya sidoo kale inay afkeena hooyo ay ka ilaaliyaan musuq maasuqa baahsan oo ayna ku hayno aad baana u mahadsan igu bixiso dabka igu baxaayo dadoobta igu shidan dabka igu baxaayo dadoobta igu shidan qashada dareenkan dibna hayga duuga
waa hagaag guud ahaan inta ayaan kusoo afmeeraynaa dhegaystayaal barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen maxamuud axmed fatxa farxaan iyo abshir cabdilaahi oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee u dhaqdhaqaaqda xoojinta adeegsiga afka hooyo way mahadsan yihiin dhammaantood waxaana idinka raalligelinaynaa dhegaystayaal haddii codadka qaarkood aysan idiin soo gaarin si hagaagsan intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doonno toddobaadka dambe haddii uu rabbi qadaro nabad dhegaystayaal xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunido inaga u dambayne ka habsanay dunido inaga u dambayne